kulan degdega oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sarreeyagaas odowaa yuusuf raage halka xilkaasi laga qaaday sarreeyagaas ibraahim sheekh muxudiin sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sarreeyagaas odowaa yuusuf raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka al-shabaab haddaba magacaabista odowaa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan dagaalka lagula jiray al-shabaab axmed cabdulaahi kaboole waa qabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca sweden runtii odowaa yuusuf raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgelintiisii hogaamineed waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo yoolkiisu u cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guulaysto dagaalka inuu ku guulaysto waxaad ka dareemaysa luqaddiisa qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo inuu ku dhiiragelinayo inay kor u qaadaan yani si uu kor ugu qaado mooraalkooda una tuso al-shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan sidaas daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto ciidankuna ay saas sidaas maaragtay al-shabaab ula dagaalamaan waxaa moodaa inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness oo ah fahamka xaaladda dagaalka ama ha noqoto geographical deegaanka ha noqoto ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan taasna waxaa keenaysa inuu ku soo jiray wakhtiyadii dambe modern warfarkan wakhtigii al-shabaab lala dagaalamayey inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa moodaa waxaa ka muuqata deganaasho iyo jacayl oo u qabo dalkan in ay al-shabaab taariikha uga tago hoggaankiisa ka hoose sidoo kale aqoon-yahanada ka hadlay magacaabista sarreeyagaas odowaa yuusuf raage ayaa waxaa ka mid a doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga janaal ogaa waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caanbaxday qiimaha ciidanka soomaaliyeed ciidankii oo habaysan diiwaan gashan nin walba darajadiisii leeyahay saanadiisii iyo mushaharkiisii xilligiisi ayay soo caanbaxday in ciidankii soomaaliyeed uu dib usoo kabasho ay ku dhacday nin dhallinyaro ah oo askariga soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda oo aad u wareega ciidanka duruuftiisana ka warhayuu ahaan jira intii uu xilka hayey guulihii ugu badnaa ee dowladda soomaaliyeed gaadho xilligii uu xilka hayay bay dhacday waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono ciidanka soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaagiisii uu soo celin doono mar labaad waxaa iyadana xusuus mudan inay madaxda soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay loona magacaabay sarreeye guute khaalid sheekh cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah arrimaha amniga labaatankii sane ugu dambeysana amniga ka shaqaynhayay lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga jubbaland labada kun iyo shan iyo tobanka markii loo magacaabay xilligaasoo jubbaland wajahaysay amni darro aad u baahsan guulo badanna uu ka soo hoyey si guud ahaan waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed madaxweynaha iyo wasaaruhu ugu horreeyaan in ay dib u eegis bilaabeen ay ku samaynayaan dadkii ay labadii sane iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka oo dad badan oo soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo bixin si guud ahaan waxaan isleeaha rajaynayaa odowaa inuu wax badan ka bedeli doono ciidanka soomaaliyed odowaa yuusuf raage oo ah nin dhallinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay waddamo ay ka mid yihiin suudaan yuganda turkiga iyo dalal kale waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyey la dagaalanka ururka al-shabaab sida uu tilmaamayo cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah qabiir dhinaca amniga ah magacaabista jenaraal odowa yuusuf raage waxay kusoo kordhinaysaa ciidanka horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo wakti hore kusoo biiray ciidanka labadii kun sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay gaar ahaan uganda iyo sudan iyo turkiya kusoo qaatay darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo magaranaysaa sanadaad kala duwan uu qaatay marka in marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoonna u leh cilmiga militariga kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin horta waa mid oo runtii aada muhiim u ahaa midda kale wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argixisada isagoo ka qayb qaatay intuu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka laba kun iyo labaiy labaatankii bishii agost shan iyo tobankeedii inuu qeyb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaadhay sida ay sheegeen quburada amniga hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad taageero joogto ah oo ka timaada dowladda soomaaliya iyo qaabayn qariidadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah waxaana intaasi ay ku dareen quburada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istiraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mida u shaqeeyaan uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka taasoo soo dadejin karta guusha difaaca dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho